kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada shabakada qurba jooga ee somaali diaspora news dot com sidoo kale dhegeystayaal naga soo booqda sunada yanaan internetka ku leenahay oo ciwaankeedu uu yahay qurba joog dot com dhegeystayaal sidaad la socotaan waxaa baryahanba socday kulamo ay wadaagayeen jamhuuriyadda somaliland wafuud ka socota iyo madaxda t f g da ee dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya kulamadaas oo ay gogoldhigoodu ahaa ama ujeedadoodu ay ahayd siyaanbaqaadka soo jeedintii beesha caalamku ay usoo jeedisay labada dhan ee markaa ahaa bal in ay kulamo yeeshaan islamarkaana danahooda ay ka arrinsadaan sidaad la socotaan kulamadaas oo shirkii london ee february ka dhacay kasoo go-aamadii kasoo baxay ku fadhiyey ayaa dhowaan waxaa kulmay guddiyadii ugu horreysay ee markaa farsamada ee labada dhan oo london ku kulmay kadibna magaalada dubay ee isutaga imaaraadka carabta waxaa ku kulmay labada madaxweyne ee axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo madaxweynaha t f g da sheekh shariif kulamada waxaa door weyn ku lahaa islamarkaana si mug leh uga qeyb qaadanayay oo labada dhan isu soo dhaweynayay oo markaa door lixaad leh ka ciyaarayay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid mudane injineer faysal cali waraabe haddaba si aanu kulamada iyo ujeedada ama waxyaabaha kasoo bixi kara kulamadan aanu wax uga ogaano ayaan guddoomiyaha khadka telefoonka kula xidhiidhnay iminkana khadka ayuu si toos ugu jiraa mudane guddoomiye kusoo dhawow qurbajoog dot com
asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxma mudane guddoomiye bal dadku way ka dharagsan yihiin waanay la socdeen si weyn baanay xiiseynayeen balse qodobada aad adigu is leedahay guul ayay u ahayeen somalilan kulamadan dhowrka ah ee sheegay ee kasoo bilowday london oo laba jeer lagu kulmay iyo dubay oo dhawaan lagu kulmay laba jeer iyana bal siday wax u dhaceen iyo waxyaabaha aad is leedahay dan bay u yihiin ummadda bal dadkayna dhegeysanaya u sharax
bismillahi raxmaan raxiim orta waxa weeye guusha somaliland waa guul soomaali oo dhan yeelan kartaa weye leanna waxa weeye meeshii dee kala dal baynu noqonay laakiin maha micnaheedu waynu kala tagnay maaha umad isku xidan baynu nahay taliya xisba ah marka waxa meesha weeye waxa weyn kasoo baxay waxa weeye in caddaatay de in somali republic ay burburtay koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyeyna ay somaliland aheyd ku noqotay sidii lixdankii ay noqotay mataqaana dawlad gaar ah oo le weliba nidaam fiican oo dimuqraadiya leh taasna ay maanta u diyaar tahay inay soomaaliya la hadasho maadaama beesha caalamku factoriska laynagu xidhay iyo shuruudaha laynagu xidhay ah inayna helno ictiraaf tii u dambeysa ay tahay wixii kaloo dhan aan dhameynay ay tahay imankaan bal wada hadla oo mustaqbalka xiriirka yeelsanka wada hadla marka ta u weyn waxa weeye in maanta la is aqoonsaday oo wixii magacanse lamalmaluuqi iyo qabaa'ilka laga sheegay four point fiveki iyo wixii sideed iyo tobankii gobole afweyne u sameeyey habka isagoo dad ugu danaya dad gaar ah ina wixii la baabiyey oo la yidhi mataqaana idinkoo laba entity ah oo siman arimihiina ka wada hadla wixii a ku heshiisaanna inaguna dhexdhexaad baan nahay caalamka idiin noqon lahaa daaleeda waa si wanaagsan waxaad moodeysay in in kulamadani ay qodobada kasoo baxayay u badnaayeen qaar guud oo runtii waxyaabaha laysku hayo ee labada dhan ay isku hayaan ee ah labadii dowladood ee isku biiray lixdankii inaan ilaa iminka lasoo hadal qaadin kulankii saddexaadna iminka waa kan dhacay maxaad umalaynaysaa ama goormaad u malaynaysaa in la gudageli doono uba wada hadalada
orta waxa weeye imanka waxa weye wixii lagu wada midaysan yahay in laga wada shaqeeyaa weye wixii areaska amba meelaha aan naga dhexeeyo isa la dagaalanka burcadda badeedka la dareenka maganaysa argixisada xagga security-ga inaan kuwa iska caawina weye taa kale waxa weye maanta soomaaliya iyada quladeedaan jirin soomaaliya ma jirto oo bartmerkina laha sinaa ma jiro oo laba level baa la kala yahay marka waxa weeye horta xoog waxaan saaranaa in soomaaliya soomaaliya lagu soo celiyo soomaaliya lagu soo celiyo oo magaranaysa dadkan doonaya inay samaystaan maamul qabaa'il ku sarraysan aan qarsaneenba le haddaan reer hebelna anagu maamul baan samaysana in waxa meesha laga baxo oo soomaaliya hadday samaysaysa federal system gudaheedana ay noqoto federal system day dawlad dhexe samayso oo xuduudo isku qarsanaan qaar qabiil ku dhisan aanay ahayn inay samaystaa weye marka iyada aanu de maanta iyadii wad aragto dagaala ka socda ciidamo shisheeyaa jooga dowlad ay magaranaysaay in uu ka shaqeynaya sharcigeedii iyo fakshangaranaya ma jirto waa magac marka dowladda magaranaysa sheekh shariif marka waxaan jecela horta in xagga xoog gacanta saarno dhinaca kalena inta aanu somaliland intaa loola isticmaalo si defacto state dhaqaalaheeda la siiyo adduunka la macaamisho institution martaa financial institution kale la macaamisho bilateral agreement ay samaysato intaa wada hadal socdo marka dambana halkan aanu insha allahu tacaala hagaajinana oon gacan ka geysanana inaan sidii markaa wada hadalo tableka ay soo dhigaan waxayagu say rabaan anaguna si aanu soo dhigno tableka amiiska in aan itiraaf ixtiraafno laba dolo walaala ah oo magaranaysa deris wanaagsan leh oo magaranaysa hadday meel xumaata meesha ka lagu baxsado ayaan hada alaya ka reernaan jecela insha allahu tacaala waa si wanaagsan badar guddoomiye balse ma moodaa in heshiisyada soo inta aad iminka ka dhawaajisay intii qoraalaanta saxaafadda loogu soo gudbiyeyba inay u badan yihiin qaar salka ku haya qodobada ay beesha caalamku danaynayso marka laga hadlo geeska africa guud ahaan gaar ahaanna jamhuuriyaddii laisku oran jiray soomaaliya oo iminka somaliland iyo soomaaliya ah wax labada dan u dana ama u gaara oo ilaa iyo haatan marka laga tago is-hor fariisadkiin aan ahayn oo aad dadka u sheegi karto miyay jiraan
walahi de wa waxa wixii adduunka maanta waa isku mid weeye waa inoo wada dan inaan la dagaalamo bayrotiska oo de maanta inaga inaga wey dhibaato weyn nagu dhacaysaa burcadbadeeda inaan inagu dalka markaa soomaaliya laga saaro magaranaysa wixii dhibaato ah oo nabadgelyo lagu samaalo oo gaajada laga saaro oo loo sameeyo dawlad u adeegto ummadeyda waa danteeda marka waxa waxa adduunka u dani somaliland way u dan tahay iyo soomaaliya bay u dan tahay marka faa'ida weyn waxa weeye in la wada sheekaysto oo cuqdo laga saaro dad baa jira kadbacmish jireen aan ogoleen inay soomaali degto aan maqnana intay xaafadahoodii nabad ka sameeyeen wax u eeg dhibaato weyn dalka ku haya oo dhulkii shiday oo magaranaysa dadka ka daadiya badaha ku daadiya oo magaranaysa wax wax ka waxba aanay ka xaarantamaysneen oo soo kaxaysa caloosha calool shaqaysatayaal macdantii guranaya oo yacni uu ku shaqeynaya system magaranaysa aan ka baxsan shuruucda adduunkii shuruucda soomaaliya u taalay baa ka shaqeynaya marka in kuwaasoo dhana adhaxda ka jabaano soomaaliya nabad lagu soo celiyo oo soomaaliya maanta somaliland u baahanaya anigoo aan gacan ka geysana si nabad u heli lahayn waa gartay sida hadalkaaga aan ka dhadhansanayo waxaa jira dabcan dowladda soomaaliya maamulo ka tirsan oo wadahadallada aan ku qanacsanayn ayaa jira madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo kaleeto cabdiraxmaan farole waa uu ka hadlay si bareera waanu ka warramay mowqifka uu uu ka qaatay kulamadii idin dhex maray khaasatan kii ugu dambeeyey ee labada madaxweyne ay ku kulmeen sideed u aragtaa hadalka iyo eeda kasoo yeereysa maamulka puntland ay ku wajahaan wadahadallada
cabdiraxmaan waa de waxaan bismooday waa isku xoog le weye marka la eego magaranaysaay saameyn kuma le arrimaha somaliland iyo soomaaliya lixdankii markii la wada hadlayay laba dal bay ahaayeen muqdisho iyo hargeysa labada caasimad ahaayeen marka anuga cabdiraxmaan waxa weeye wuxuu qasaya un nabadda iyo jawigu tashwiish gelinayaa ila xalaale wuxuu saameyn ku leeyahay ma jirto awoodna kuma le magaranaysaay wax uu yeeli karaana ma jirto isagunba afka iska xumaynaya marka waxa weeye de isagii qodolaya galmudug waa waa isku mid nabad walabood ee magaranaysa maamul oo qabaayil ku dhisan marka galmudug baa weli mataqaanaaye dee iyadu ilaa marka isirhaan loo loo sheego ilaa iyo xamar ilaa kismaayo dadka degan way ka tirsan yihiin laakiin qodan koolaha barigaa degani magaranaysa marka la eego percentageka soomaaliya ka yihiina waad og tahay waa gobolka ugu lixii gobol sideedii gobol ee soomaaliya ka jiri jirtay intaan afghanistan toban gobol ka dhigin waa gobolka ugu dadka yar leh ayaa deti populationka weeye marka marka la eega population wisena wada aragtaa inaan magaranaysa saameyn weyn ku lahayn marka laga awood military na aanay saameyn ku lahayn marka waxaan u malayaa un inuu afka iska xumeyn le halagu ogaadayna jirtaan laakiin wax kaloo saameyn ku leeyahy ma jirto
haddii aan kulamada labada dhan ee soo soomaaliya iyo somaliland intaa uga yaro gudubno oo aan wax kaa weydiiyo kulan shalay ka dhacay dubay oo markaa ay isku arkeen hogaamiyihii jabhadii s c la oran jiray oo iyadu markaa aagga bariga somalilan ka dagaalamaysay mudane saleebaan xasan toosiye iyo madaxweynaha somalilan ay isku arkeen bal kulankaa iyo siduu ku yimid iyo waxyaabihii kasoo baxay barwarbixin naga siiya adigoo mahadsan
wallahi waxa weye aad iyo aad baan ugu faraxsana farinta saleebaana geesida uu sameeyey waxa weye somaliland ma kala maaranto somaliland waa faamin keliya amba baran ha degaanadood amba mataqana buhooda ha degana beseela ha deganaadee waaba isku sabkal jaraan nahay waxa weeye un fidmadan waxa weeye un dadka magaranaysa ayaan soomaalia degta aan rabin ayaa dadkan magaranaysa ku kicinaya magaranaysa cunfi qabiil marka arrintaasi waa arrin hore u socotay in badan bay socotay marka waxa weye waa tallaabo hor loo leeyahay waxaa laga waxayse maanta ay somaliland dadka magaranaysa wax ka tirsanaya ay ku qanciyaanna waa loo diyaar in gacan maha laisqabsado in magaranaysa soomaaliya anagoo midaysan aan la xisaabtano oo soddon saneen meesha aan beeda soomaaliya kamid ahayn waxaa damas badan baana gaaday dhil badan baana gaaday khasaaro badan baana gaarsiiyey oo magaca dawlada nagu gaarsiiyey marka anagu waxaan xoog wax ku nahay anagoo midaysan baan wax ku nahay somaliland dalidaa sidii lixdankii anoo midaysan oo af qura leh oo magaasa cod qura leh marka waa talaabo aad iyo aad u wanaagsan waxaan jeclaana inaa inta hore looga soo durridmano waa si wanaagsan marka hogaamiyahan cusub ee saleebaan kusoo iminka sida muuqata qaatay nabadda hab nooceeya ayuu uga qeyb qaadan karaabaad is leedahay amaba uu ogol yahay inuu uga qeyb qaata nabadeynta aagii markii hore isagii dabahadiisuba ay ku sugnaayeen
waa dee gobol kalen way fursan tahay oo waad ortaa hogaan dhawaaqyadii magaalada somaliland oo dhan iyo iyo reer buuhoodle waxay ku balansan yihiin belidhiig hadaa la yidhaaho markaa taas way socotaa waxaa la doonaya in la sameeyo magaalada heshiin ballaaran in la heshiiyo oo sar iyo dal iyo hoos baa la sameynaya insha allahu tacaala in markaa midnimada somaliland la adkeeya weeye in magaranaysaaya maanta si cadaalada wax loo qaybsadaa weeye oo magaranaysa awoodda iyo resourcegaba in la qaybsadaa weyo si walaalnimo oo cadaalad oo ilaahay subxaana watacaala waxa ummadda deeqi kale waa cadaalada cadaalad lagu dhaqo ayaan jecelnay insha allahu tacaala cunfiga qabiil laga baxo la dhiso nation dhiso nation building la dhiso oo ummadda ummadla ummadda la dhigo oo qabiil aan aakhira ku raacin aan aan laga tagaan jecelnay insha allahu tacaala oo midnimadii markii horeba aanu aanu ku tagnay soomaaliya anagoo midaysan haddana aanu madax banaanada iyo ixtiraafkay wada doonaan jecel insha allahu tacaala qof kasta waa u dan inuu gurigiisa ka taliya weye maha in lainoo taliya maha xamar lagaa taliya maha solution maaha waad aragta soomaaliya iyadii baa maanta isaysan oo kala gogo-aysa oo u kala gogo-aysa weliba qabaa-il u kala gogo-aysa oon jecelay inaan taa ka hortagno oon gacan ka siino marka waxaan arkaa inay somaliland iyo soomaaliya u soo socoto mustaqbal wanaagsan u soo socdo waan u rajeynaya insha allah soomaaliya way daashay meela joogto way daashay adduunka way ku ceebaysannahay in ummadda maatida loo naxaweeye oo magaala siyaasiyiintu iska daayaan inay naftooda ka fakeraan inay sharafta soomaaliya soo celiyaan ba weye yan taasaan gacan ka geysana insha allahu tacaala waa si wanaagsan mudane faysal guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid waxaad kamid tahay ragga ugu cadcad ee isku soo jiidka labadan dhan iyo wadahadalladan inay qabsoomaan haday noqoto beesha caalamka iyo labada dhinacba door weyn ayaad ku hayd muddo waa la kala maqnaa lama wada hadli jirin saxaafadda waa laisku weerari jirin marka aad kulanteen eed is aragteen eed hor fadhiisateen hogaamiyayaasha labada dhinac maxaa kuu baxay hab sawir nooceeyabaad qaadatay maxay ka bedeshay waxyaabihii hore soomaalidu isaga aaminsanay
waxawey orta de waxa weye dadku intuu kala maqan yahay shaydaba u kala shaqeeya banaadamku markay arkaan hada mataqaanaayo waxa weye way is wada hadlaana wax badan baa magaranaysa aan u cadaanaysa wayna arkayn ananugu aanan soomaalina dhacayn aynan soomaali diid ahayn in kuwii soomaali weyn ku fakeriyen tashanta soomaaliya isku keenaan anagu ahayn awoyaashii aabayaashii ahayn in magaranaysa anaga lanagu fikirma iskale wanaagii waana sameeyey oo si xula noola dhaqmay diyaarad noola dhacay way arkeen in hadda lanoo haysto maxaad afweyne u rideen oo qaar noo haystaan afweyne rideen maxamed siyaad beriye diyaarada la dhacay rideen way arkeen marka waxa weeye dadku dee kow iyo labaatankii sano way way tadawar bay qaateen siyaasa garaadkooda siyaasadood kor buu kacay dadku waa isdhexgalay waa kuwi waad ogtay dad bana xaggan usoo qaxeen marka way jirta niyad wanaagu labada dhinacba waxaa ishorfariiskunbaa cusbaa laakiin jawi wanaagsan beryahan buu jiray oo laba dhinacba laisku soo hiloobay oy garowsadeen excuse me inay dadka reer somaliland aanay soomaali nabceen laakiin ay arkeen inay dantooda iyo mustaqbalka caruurtooda yihiin inay gaar isku taagaan taas way garowsanayen qof kastaba arkay oo in somaliland nabada oo xor ah oo wanaagsan oo baraare ah inaan wax dhibaata soomaali usahayn
si wanaagsan mudow gudoomiye aada iyo aad ayaan ku mahadinayaa sida sharafta leh ee aada waktigaadana noo siisay mawduucyadii aan wax kaa weydiinayna aada si bayaanah aada dadka ina dhegeysanaya ugu sharaxday aad baad umahadsan tahay waxa uu ahaa dhegeystayaal gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ucid somaliland mudane engineer faysal cali waraabe oo ku sugan magaalada dubay ee dalka haysataga imaaraadka carabta oo uu halkaa uga qeyb gelayo kulamo dhowra oo markaa qaarna ay udhexeeyeen somaliland iyo soomaaliya halka qaar kalena ay udhexeeyeen wufuudda somaliland iyo wufuud kale oo markaa halkaa ku sugan oo markaa ay la kulmayeen intaan dib hawada ugu kulmi doono waa qurbajoog dot com oo idin leh sidaa iyo nabadgelya gudoomiye waa dhag iyo dhagde